iyo sagaashankii bishii janawari horraanteedii khudbad tii ugu dambaysa ahayd waxaa u jeediyey shacbiga soomaaliyeed jenaraal maxamed siyaad barre oo ahaa madaxweynihii xilligaasi dalka xukumayey waxa uu ku eedeeyey iyadoo markaasi weliba ay dagaalla ka socdeen magaalada muqdisho dadka dagaalamaya ahi in ay bililiqa baahsan ka wadaan dalka sidaa awgeed ayuu khudbaddan jeediyey maxamed siyaad barre waxayna tahay hadal badano wax ma tare waxaan ku soo celinayaa khudbadii ayaan dhowdaan aqriyey oo aan uga jeedo in aynu garanno danteennu waxay tahay inaan garanno waxaynu nahay inaan isku eegno muraayadda oo aragno horta kuwa wejigeennu waa kuma maxaanse doonaynaa danteennu waa maxa danta ilmaheennu waa maxa danta dadkeennu waa maxa danta sharafkeenna adduunku waa maxa waxaan hadalkaa u leeyahay dhowr arrimood dartood xabadda dhacaysaa ninna danu maaha wiil bay dishee wiil ma koriso nin ladan oo ama ajnabi jooga ama dalkaba jooga inuu dadka masaakiinta ah ku laayo xabad maaha isugu dhiibo waxaa ka sii xun kuwa sida foosha xun wax u baliilqaysanaya waxaan la yaabsanahay ninka inta xafiiska dowlad galay warqadihii tuuraay oo dhan dariiqa ku daadiyay xaggiiba u socda muxuu ka helaya yuuse siinaya warqadahaas yacni macnaheed waxaa weeye wuxuu awood u waayey inuu muxuu ahaa inta warqa qaado uu ajnabi u geeyo macnaha waxaa weye suuqaa ka gartoon buu uga jeedaa waxaa ka sii xun dadka masaakiinta ah oo inta xabadii lagu weerariyey iyo boobkii iyo wixii sii qaxaya oo gaajadoo la qaxaya oo jidka daadsan mee dhaba loo fulay oo xamar lagoo baxaba waxaa daadsan dad masaakiin oo oo sii guuraya waxa aan leenahay war dad guryahooda u daaya ha eriine ka daaya xabadda iyo qaylada iyo boobka iyo qununka waxaa ka foosha xun ka daaya dad islaamahaa tihin soomaaliya baa tihin sharaf iyo karaamaad lahaan jirta wixiina hawada xoorine almiina wax xoogaha dad iska xoorte kulli ha xoorine xataa inaad gaartaan heer aad islaamnimada ka baxdaan waa xaaraan waxaa loo baahan yahay inaad caqli yeelataan oo aad garataan ilaahay caqliga wuxuu inoo siiyey iyo maskaxda inaynu ku fakerno wuxuu ilaahay inoo siiyey qalbiga wuxuu inoo siiyey inaan ku naxariisano wixii naxariis mudan inaan naxariisiino waxaan leenahay dadkaas masaakiinta oo iyagu aan carari karin oo caruurta oo odayaalka oo habraha oo haweenka diinta aad didiinaysaan ka daaya iyagana waxaa loo baahanya inay inta iimaanka qabaan ilaahay subxaana wa tacaala qofkii dhimanaya meel uu kaga baxsanaya ma jiro inay guryahooda joogaan ayaan ka cararin